fursaddan qaaliga ah oo ay ii siiyeen inaan ka soo qaybgalo markhaatina ka noqdo shir aada iyo aada muhiim u ah oo runtii nolosheenna xaqiiqiga ah dhibka haysata looga hadlayo xallan loogu doonayo wasiir aada iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo madaxweynaha iyo xukuumaddaba runtii waa fursaddan aada u faraxsanahay hadalkii waxaa dhameeyey madaxweynaha laakiin bii'adda ama environmentka ama deegaanka anigu markaan rabo inaan dishwalaisgareeyo ama fiiriyo waan soo ururiyaayo waxaan ka soo bigaa gurigaadi guriga adigu aada lahayd adigoo guri yar leh geed weynna ood harsato gurigaasu ku yaalo oo dee meel aada u kulul ah meel yaroo beer ah oo aad ka soo saarato waxa aad ku noolaanayso uu kugu yaallo guriga uu ku ag yaallo waxaruhuna meelay kuu daaqaan guriga gadaashiisa ay ku yaallaan oo subaxii dambe waali aad la soo toostay geedkii horta aad salka ka duusay ood shidatay geedkii aad harsanaysay beertii yaraydna cusbooley baan anagu nidhahnaa beeraley baana cusbooley aad ka dhigtayoo meel aan waxba ka baxayn aad ka dhigtay ama aad ka ortagi weyday inay noqoto meeshii daaqa ku ahaydna aada xaalufisay xaalufkuna siyaabo badan buu la yimaadaa daaqoo midhaha cawska midhaha weeye waxa soo baxa haddii midhahaasu intaanay soo baxeen xooluhu daaqaan waxaa yaraanaya abuurka dhulka ku daadanayaa yaraanaya abuurku markuu yaraadana wixii soo baxayaa yaraanaya marka sanba sanad ka dambeeya cawskii soo baxaya waa yaraanaya ilaa uu markii dambe uu zuulo markuu zuulana waxa la yidhaahdo land kabarka ama wixii daboolaya dhulka ee dabaysha inay qaado ciidda wanaagsan ka ilaalinaya meesha ka baxaya ciidda anigu beraleyba ahaan jirayo ciidda yar ee hore top soilka la yidhaahdo weeyo ciidda wax soo saarta gudaha markii loo dhaabaco ciidda waxuma soo saarta marka top soilkaasi haddii dabayshu qaado lianna kabarkibaa meesha ka baxay dhulku nabadgur buu noqonaya desert buu noqonaya